إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysanaysaan waxaa ka mid ah waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada yuganda ka soo gaaray weerar culus oo shalay lagula eegtay duleedka janaale ee gobolka shabeellaha hoose askari ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgal qorshaysanna oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho khasaaro nafeed ayaa ka dhashay qarax shalay maleeshiyaadka bangaraaf lagula eegtay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka hadlaya dagaalkii shalay ka dhacay nawaaxiga jannaale kaas oo khasaare badan lagu gaarsiiyey askarta yuganda iyo kuwa dowladda federaalka askari u dhalay sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo dhac u geysanaya goob ganacsi ayay soo qabteen kaamirooyinka qarsoon iyadoona askarta dowladda sii kordhiyeen baadda ka dhanka ah dadweynaha beesha ajuuraan ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka cadaadgiri ee gobolka baay waxay ku soo xiratay machad sannada ubadka ka soo jeeda beesha wax ku baranayeen من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo axad ah taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada yuganda ka soo gaaray weerar culus oo shalay lagula eegtay duleedka magaalada janaale ee shabeellaha hoose warkaasi orar kale oo ku saabsan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka hadlaya dagaalkii shalay ka dhacay nawaaxiga jannaale kaasoo khasaare badan lagu gaarsiiyey askarta yuganda iyo kuwa dowladda federaalka ah cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa qodobkaas ka waramaya ugu yaraantii sagaal askari oo ugandhes ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku nafweeyeen dagaal shalay ka dhacay duleedka janaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ka gadaal markii halkaasi ay isku fara saareen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin iyo ciidamada uganda oo sahay ka keenay magaalada muqdisho islamarkaasina uu waday kuwo kale oo ku godoonsan janaale askari kale oo ugandhes oo argagaxay ayaa la sheegay inuu cararay kaas oo nolol iyo geeri ilaayo iminka lagula yahay ciidamada uganda ayaa waxa ay baadigoobayaan saaxiibkood iyadoo meedadka kuwa kalena goobta ka qaatay ciidamada uganda ayaa dagaal ka dhacay duleedka janaale waxaa looga dhaawacay siddeed askari afar gaari oo nooca tawyada ah ayaa la xaqiijiyey in ciidamada uganda laga gubay dagaalka ayaa ahaa mid saacado socday islamarkaana diri-aan koobka la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayey deegaano gobolka shabeellaha hoose ka tirsan sidoo kale ciidamada dowladda federaalk oo usoo gurmaday ugandheeska ayaa iyagana waxaa qabsaday dagaal culus weliga walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa intii aan faahfaahintan la helin waxa uu warramay idaacadda islaamiga alfurqaan waxaanuu sheegay in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye dagaalada shalay ka dhacay duleedka janaale khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey walaalow sida hadda aan xogta aan ku helayno khasaa'irka inta hadda na soo gaartay way ka badan karaan laakiin si hordhac ah ilaa iyo toban gaari wax ku dhow inay wax ka gaareen waxyaalaha laga xusi karo waxaa ka mid ah afar taaw in laga gubay ee ka mid ah gawaari kalena in khasaa'ir laga gaarsiiyey waxaa kaloo intaa barbar socoto in dhimasho badan ee meesha ka jirto oo soo gaaray labada meelba kuwa carrituurku ah iyo kuwa sawliyiinta labadaba intaba inay khasaa'ir uu soo gaaray kuwaasoo meelo badan kasoo kala gurmaday oo ciidankaas sahayada horkacay usoo gurmaday iyagana khasaa'ir ay gaaray ilaahay subxana wataala ayaa ku mahadsan qaar badan oo ka mid ah ciidamada uganda ayaa go-doon waxay ku yihiin gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo ay adag tahay in safar dhulka ah wax lagu gaarsiiyo maadaama ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay go-doomiyeen kolley ciidan meel degan saa ka warqabto haddee wuxuu u baahan yahay saad la gaarsiiyo wuxuu u baahan yahay gurmad la gaarsiiyo wuxuu u baahan yahay agab kale oo la gaarsiiyo cadowga ilaahay subxana watacaala ee gobolka meelo badan ka degan meelo badanoo ka mid ah way u suurageli weysay inay sahay gaarsiiyaan oo horey ugu quusteen waxaa ka mid ah hadda baraw oo kaleeto sahyadooda qoryooli oo kaleeto ka mid ah meelo badan danowa ka mid ah buulaa ka mid ah meelaha hadda diyaarada ay u adeegsadaan oo sahyada ay ku gaarsiiyaan dhulka kuma socdaalaan dhulka kuma socdaali karaan horey uga quusteen meelaha waxyaalaha hadda ay ku gaarsiiyeen waxaa ka mid ah inay bad usoo mariyaan ama diyaarad ugu geeyaan meelaha keliya ay kaga harsanaayeen in dhulka soo maryaan ayay ahayd markii ay gaarsiinayaan si fudud kuma gaaraan oo sahayadooda kuma gaarto waxaa suuragal ah guluf ciidan in laga horumariyo markii sahayada waxaweyaan in la gaarsiiya la rabo waa meel dagaal iyo dhiigbax iyo kamiin iyo qarax isayada ay ku gaarto intaas ayaa hadda waxaweyaan ku harsan intaasna waxaan rajeynaynaa ilaahay subxana watacaala awooddiisa ee annagoo kaashanayno insha allahu tacaala intaasna inay ka quustaano insha allah tacala iyagoo dulleysan ee meesha iskaga baxaan aan rajeynaynaa insha allahu tacaala sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan weliga shabeellaha hoose waxa uu dadka muslimiinta ugu baaqay in ay xaqa ku mintidaan islamarkaasina aysan ka tanasulin dadka dhammaan waxaan leeyahay horta ilaahay subxana wataala aan ku mahadinna ilaahay subxana watacaala cadowgiisa waa jebiyey maanta xaqiiqatan wayna noo muuqataa waxaana markhaati nooga ah dhacdooyinkii iyo mugtay dagaaladii walaalaha ay la gelayeen inaan tusaale noogu filan ilaahay subxana watacaala cadowgiisa waa jebiyey maanta xaqiiqatan waxa duulaanka ay ku yihiin ay ku socdaan waa shareecada ilaahay subxana watacaala uu raalli noogu noqday oo koonka ugu talagalay lagu maamulo inay dumiyaan waxay u socdaan intaas waay annagana taasaan diidannahay insha allahu tacaala waana ka guulaysan doonaa dadka marka waxaa la rabaa in ilahi subana watacaala u mahadnaqaan nimcadaas iyo mogtay dhexalgalkaas iyo guushaas ilahi subana wataala una gaarsiiy ilahi inay ugu mahadiyaan waa la rabaa dadka waxaa kaloo la rabaa inay sugnaansho ay sugnaadaan oo diintooda waxawaya inaysan ka tanaasulin ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahi subxana watacaala koonkana asagaa khalqay kitaabuuna soo raaciyey wuxuuna ugu talagalay in lagu dhaqmo annaga kama qaadanayno bili aadan waxay qorqoreen kama qaadanayno kitaabkaasaan raalli ku nahay dadkan waxaweyaan ku qancaan wax kasta oo la sameeyo iyo ciidan kasta oo la xashdiyo iyo guluf kasta oo la abaabulo marna waxa weyaan ilahi subana watacaala kitaabkiisa waxaweyaan koonkan waa lagu maamuli doonaa insha allahu tacaala marka dadkana insha allah tacala ha sabraan ha dulqaataan ciidamada shisheeye ee gobolka shabeellaha hoose ku sugan ayaa marar kala duwan waxay la kulmeen weeraro khasaarooyin kala duwan geestay dadka ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay ku faraxsan yihiin weerarada lagu leynaya ciidamada shisheeye maadaama iyaguba waa ciidamada shisheeye marar kala duwan ay shacab xasuuqeen islamarkaasina beerahooda ay xoog ku degan yihiin askari ka tirsan dowladda federaalk oo lagu khaarijiyey howlgal mujaahidiintu ka fuliyeen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho iyo maleeshiyada bangaraaf oo khasaaruhu ka soo gaaray qarax ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee jubbada hoose haashim cabdinaasir ayaa qodobadaas oo idilka waramaya gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda salaamah ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan dharkeenley lagu dilay ayaa lagu magacaabi jiray axmeddey waxaana uu si gaara kaga tirsanaa ciidamada militariga dowladda federaalka shalay ayay ahayd markii sidaas oo kale howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ay ku dileen nuur maxamed axmed kaas oo ka tirsanaa ciidamada booliiska dowladda federaalka si gaarana uu howlgeli jiray saldhigga kaxda ee magaalada muqdisho dhanka jubbooyinkana tafaasiil dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha gaaray ciidamada bangaraafta kuwaas oo shalay qarax lagula egtay duleedka magaalada kismaayo ugu yaraan saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada bangaraafta ayaa ku dhaawacmay qaraxa ku qabsaday duleedka magaalada kismaayo isla shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tiro madaafiica ku garaaceen xero ciidamada maamulka jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo askari u dhalay sargaal ka tirsan dowladda federaalk oo dhac u geystay goob ganacsi ayay soo qabteen kaamirooyinka qarson iyadoona askarta dowladda sii kordhiyeen baadda ka dhanka ah dadweynaha mahad cubayd ayaa warkaasi noo faahfaahinaya askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhac ka geystay xarun ganacsi oo ku taala duleedka muqdisho ayadoo ay soo qabteen xilliga ay wax dhacayeen kaamirooyinka qarsoon ee c c t v-ga oo goobtan ganacsi ku xirnaa waxaa la arkayaa iyagoo qoryo ku qabanaya shaqaalaha ka howlgala goobtan ganacsi intaas kadibna waxay si cabsi la-aan ah u guranayaan qaar ka mid ah agabkii yiilay goobta oo ay ka mid ahaayeen taleefanada casriga ah milkiilaha carwada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay aqoonsadeen mid ka mid ah askarta iyo halka uu ka tirsan yahay wuxuuna sheegay inuu dhalay nin kabtan ah oo ka shaqeeya wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka wuxuu kaloo intaas ku daray in agabka ay ka dhaceen uu qiimo ahaan gaarayo ilaa toddoba boqol oo dollar oo qubaysan oo dariiska booliska wata militari iyo boolis ay wateen hub waxay wateen qoryahan faalka oo gorgorta iyagu waxaa lai sheegay inuu xog dambe oo helno waa sii baarnay mid wuxuu ahay xooga dalka uu ahay militari yarkan waxaa lai sheegay inuu gorgor ahay marka yar xogtiis waa helnay laakiin mid kalena weli isna maana helin waqti duhuri ahayd oo shan saac afartan aan yar kala joogan meesha nimanku dhicitaan usoo baxay ahaayeen oo sidoo kale si dukaan oo weydu ku yaalay soo dhaceen oo asxaaba isnaqaan iyo sidoo kale intaysa annagana soo marin markaad dareemi karta oo nin qor wata adigu kuma didigi kartid adiga lacag todoba boqol lacaga xisaabayna meelahaas aniga telefoona waaweyn ismaaliyin wanaa qaateen telefoon kale way qaateen saacada way qaateen adiga lacag todoba boqol meelahaas ciidanka dowladda federaalka ayaa sii kordhiyey dhacay oo baadda ay u geysanayaan dadka rayidka ah
warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan beesha juuran ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka cadaadgeri ee gobolka bay waxay ku soo xiratay machad sanada ubadka beesha ay wax ku baranayeen maxamed ciise ayaa warkaas inoo faahfaahinaya munaasabad heer sare ah islamarkaana lagu soo xirayey macad u furnaa beesha ajuuraan ayaa ka dhacday deegaanka cadaadgeri ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay ardayda beesha ajuuraan ee ka qalinfulay macadkan ayaa dhiganayay muddo saddex sano ah kaas oo ay si fiican ugu faa'iidaysteen waxbarashadooda waxaa kasoo qayb galay munaasabadan mas-uuliyiin culimmada soomaaliyeed nabadoono waalidiin iyo arday sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ugu horreyn halkaa kelimad ka jeediyey macadkan ibni taymiya furitaanka degaankan laga furay cadaadgari waxay ahayd allah towfiiq uuna waafajiyey waxaan noolaa asheekh ashahiid almujaahid raximahu allahu tacaala sheekh cabduqaadir cusmaan yarow waxaanu go'aansannay in macadka laga furo ibni taymiya shaykhulislaam ibni taymiya magaalada cadaadgari iyadoo xilligu adag yahay cabsi badanna ay jirto cadow badanna uu jiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray cabduqaadir oo shahiiday oo allah subxaanahu wa tacaala gacan cadow uu ku bixiyey macadkiina uu guulaystay maantana la gebagabaynayo allah baa mahaddaa iskale subxaanahu wa tacaala intaa kadib waxaa halkaa ka hadlay ugaaska beesha ajuuraan iyo ugaaska beesha laysaan intaas kadib insha allahu tacaala anigu waxaan kelmadeyda kusoo koobaa soo dhoweyn le waay martidii sharafta leh meel kasta noogu imaatay gobol noogu timid degmo noogu timid deriska noogu timid waxaan idin leenahay soo dhowaada gacmo fulan ku soo dhowaada qalbi fulan ku soo dhowaada weji fulan ku soo dhowaada jazaakum allahu khayra aljazaa ayaan idin leenahay walaalayaal maygeeka macnaha mawduucugan ama dardaartanka saabsantaa dardaar dardaaran hoolal dardaarmow manaha caaradaydii oo intaasina hasabaraas lahabaraay diinta islaamka xaqiiqa alafka ama ilaahay subxaanahu wa tacaala san waafaji may buu ahay in isan dareensatan juhdiga la siinka bii dadaalka la siinka bii in isan may waha dareensatan gebagabadii ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed أيها المستمعون الكرام من مسؤول الولاية والمعلمين والآباء والأمهات والحاضرين جميعا في هذه المناسبة مناسبة اختتام حفل معهد ابن تيمية لقبيلة أجوران في ولاية بايا الإسلامية في محافظة الدنصار في قرية عداد جري أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقبل كل شيء أشكر الله سبحانه وتعالى أولا حيث وفقنا هذا الخير العظيم qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa carruurtooda waxay ku tartamaan waxbarashada iyadoona jira qabaa'ilo badan oo carruurtooda ka qalin fulay macaahida qabaa'ilka ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah warkii subaxnimo oo saakaya aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa